foornaaleyda magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey caqabadaha ka jira habka wax soo saarka rootiga maadaama ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo saameeyey faa'iidadooda dadka sameeya rootiga ayaa sheegay inay jiraan caqabado soo wajahay wax soo saarka rootiga maadaama aysan haysan foornooyin casri ah sidoo kalena burkii uu qaaliyoobay bashiir maxamed oo ka mid ah dad kale foornooyinka soo saara rootiga ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey caqabada haysta iyo sida uu xalka u arko waxaan jeclaan lahayn in hay-aduna maalgeliyo ayna qaataan si uu u holmaro rootiga aan soo saarayno oo hadda ah laba qaab keliya waxa continiuga ah waa rooti waxaa jira adiga marmarka qaar adiga dad loo duwayo sida buskudka oo kale sida looska oo kale dolshada laakiin daa'iman ma socdaan waa waqti waqti sida buskudka oo kale ciidihii ayaa la samaystaa marmarka kale bishii baad arkaysaa hal qof ku socdoo ku dhahaayo buskud baan rabaa inaad ii samayso marka nolol maalmeed meel laga maari kara ma aha muhiimadda maanta waxa joogtada ah waa rootiga oo caaw hadduu kugu soo baara xitaa sacaas talaajad aadan u isticmaali karin warshad oo maanta electroniga horumarka la gaarina ma haysano oo dib in loogu celiyo rooti cusub laga soo saarayo dadkii waxayna leeyihiin rootigiina waa baarixi ganacsatadii anaga naga qaadanaysay anaga waan isku macaanay anaga burka deen baan kusoo qaadnaa ganacsatadii anaga nagasii tirsanaysay deen bay nagasii qaatooyaan marka xalka meeshau maraayo alla un iyo dadkii hawshaas faraha kula jiro ayaa ogaan karo burkii waa nugu qaaliyeen wa dad noona xaayo oo sacaas bur raqiis ah marka la helo shacabki shaqa inuu shaqa helo ayuu wax ku iibsan karaa dhalinyarta boqolkiiba sideetan baaga muudawa wuxuu jeclaa gaadiga rootiga marka la siwa inuu xabad ka degsado marka mashkilada na haysato haddaad ogaan lahaydeen wax waxaad noo samey lahaydeen wacyigelin aada iyo aada u weyn si nala aqoonsado in rootileyda lagu tiirsan yahay oo beledka magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaan anaga soo sameynay casho laga samaysto lagu quraacdo lagu qadeeyo in aan wax hayno inalana ogyahay maba u haysanaba sababdha rootigeena rootileeba samaysaa rooti lee lee lema taaganayo haddii nala ogaa lahaa waxtarkayna iyo juhdiga aan u bixinayna dadkayna waxaa nala samey lahaa dadna taabageliyo ma haysano wax soo saarka foornooyinka waxaa ku tiirsan bulshada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kuwaas oo iibsada rootiga iyo waxyaabaha kale ee foornooyinku soo saaraan